أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsanna kayaarta hawada inaga dhegaysanaysaa meel kastoeedu joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna faafreebka wararka waa habeennimo isniin ah taariikhduna waxay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafreebka caawa aidinku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona ciidamada mujaahidiinta ah howlgal gaar ah oo ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ku khaarijiyey sarkaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo dilka sarkaalkaas oo sii kordhinaya khilaafaadkii dhilada colaadeed ee u dhexeeyey maleeshiyaadka taabacsan garguurte iyo kuwa mucaradka shil geystay khasaare nafeed oo ka dhacay dhulka soomaali galbeed waxaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan murtad xasan gurguurta madaxa kooxda riddada soomaaliya oo adis ababa looga yeedhay warbaahintana ka soo muuqday isaga oo daah furaya xaflad xabashidu ay ku soo bandhigtay robot muxuu salka ku hayaa socdaalkiisa sideese baraha bulshada looga falceliyey barnaamijkeenna faafreebka sidoo kale qodobada idinku maqli doontaan waxaa ka mid a maxaa ka jira in maleeshiyaadka kooxda riddada ay hubka dhigis ku bilaabeen saraakiisha mucaaradkaee muqdisho ku sugan xiisado arrinkaas ka dhashay oo laga dareemayo degmooyinka muqdisho ee gobolka banaadir ayaad barnaamijka ku maqli doontaan guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo musaabaqa cilmiyeed u qabtay ardayda machadka qurduba ee magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud waxaannu idiin soo gudbin doonnaa booqashada wafdigaas iyo sidoo kale tartan aqooneed goobta ka dhacay sidoo kale barnaamijka waxayd ku maqli doontaan jufada magan ee ka tirsan beelweynta gaal jecel oo nabadoon ku caleema saaratay deegaan hoos yimaada degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe barnaamijka faafreebka inta uu soconayo dhegaystayaal waxaad inagala soconaysaan xarumaheenna kala duwan ee ku yaalla wilaayaadka dalka halka dhegaystayaasheenna caalamkanah ay inagala socon karaan mareegaha internetka barnaamijka waxaa igala qaybgalaya walaalaha maahir iyo marwaan aniguna waa idinla socodsiinayaa ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka faafreebka wararka فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeenna faafreebka wararka qaybihiisa hore ayaanu sii gudagalaynaa sida qodobadiisaba idinku maqlayseen dil ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho oo lagu khaarijiyey sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta shil khasaare geystayna waxa uu ka dhacay dhulka soomaali galbeed xasan garguurtana waxaa looga yeedhay magaalada adis ababa maxaase ka jira in kooxda riddada ay hubka dhigis ku bilaabeen saraakiisha mucaaradkaee muqdisho ku sugan xubintii hadalhaynta ayaad qodobadaas ku maqlaysaan waxaan soo dhoweynayaa walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka cabdulqaadir xubinteenna waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid a mareegaha islaamiga mareegtu maanta warbixino kala duwan ay daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa howlgallo ciidamada mujaahidiintu ay fuliyeen howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen xaafadda masjidka cabdirashiid ee degmada dherkiinley ee magaalada muqdisho waxay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsanaa milatariga kooxda riddada kaasi oo lagu magacaabi jiray cumar cali maxamuud dhanka kale howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka lafoole ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah laba askari oo murtadiin ah ayaa ku dhintay qaraxa halka askari kalena uu ku dhaawacmay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu howlgal gaar ah oo maanta ay ka fuliyeen degmada afgooye ayaa lagu dilay axmed maxamed abuukar oo ahaa askari ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa maxaa ka jira in maleeshiyada xukuumadda muqdisho ay hubka dhigis ku bilaabeen saraakiisha mucaaradka ee muqdisho ku sugan xiisada colaadeed ayaa ka aloosan xaafado ka tirsan magaalada caasimadda ah ee muqdisho kadib markii ay xukuumadda xasan gurguurte bilowday olole ballaaran oo ay hubka uga dhigayso saraakiisha u janjeera dhanka mucaaradka odowaay yuusuf raage oo ah taliyaha ciidanka balateriga ee xukuumadda muqdisho ayaa isbuucii lasoo dhaafay soo saaray digniin ku socotay saraakiisha xukuumaddaasi ee ku fakirka ah mucaaradka isagoo ku guudiyey in hubka laga dhigi doono saacado kadib markii ay digniintaasi soo baxday ayaa weerar lagu qaaday goob uu ku sugnaa sarkaal lagu magacaabo cali xuubey kaasi oo ay isku heyb yihiin shariif sheekh axmed oo ka mid a madaxda mucaaradka ah ee sida aadka ah uga soo horjeeda siyaasadda xasan gurguurte ilawareedyo ayaa sheegaya in maleeshaadka daacadda u ah odowaayi yuusuf raage ay gaari ka qaateen cali xuubey balse saacada kadib waxaa arrinkaasi baraha bulshada uga falceliyey sarkaalka la weeraray oo muujiyey in uu aargoosan doono isagoo dhaliilay xukuumadda uu madaxda ka yahay xasan gurguurte bila shidda ah waa yaryihiin ee sabarka aan ku dadaalno wixii habeen hore igu dhacayna maalinteeda allah na gaarsiiyo ayuu yidhi sarkaalka hubka dhigista lagu sameeyey arrinkaas oo siyaabo kala duwan looga falceliyey durbadiiba mucaaradka ayaa bilaabay in ay difaacyo xirtaan oo ay isku urursadaan xaafado ka tirsan magaalada muqdisho shariif sheekh axmed iyo xasan cali khayre ayaa horey u sheegay in aysan hubka dhigi doonin iyagoo u goodiyey xasan gurgurte waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa xasan gurguurte oo ka degay adis ababa lana kulmay abiy axmed madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte ayaa maanta ka degay magaalada adis ababa halkaas oo uu ku sugnaa muddo saacado ah lana soo kulmay abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya qoraal lagu faafiyey barta abiy axmed uu ku leeyahay ex oo horey loo oran jiray twitter ayuu ku sheegay in uu la kulmay xasan sheekh maxamuud kana wada hadleen arrimaha labada dal iyo tan gobolka warbaahinta etoobiya waxay faafisay sawir muujinaya murtad gurgurte oo gacan qaadaya lana qoslaya robert sirdoona ah oo etoobiya leedahay taasi oo noqotay mid ay ku maadaystaan dadka soomaaliyeed ee isticmaala baraha bulshada warar soo baxaya ayaa sheegaya in gurguurte uu abiy kala hadlay xiisadda kala dhexayso maamulka ridada jubbaland si gaar ah gobolka gedo oo ay gacanta ku hayaan ciidamada saliibiyiinta etoobiya halkaas oo uu doonayo in uu ka dhiso maamul isaga taabacsan oo ka madax bannaan midka axmed madoobe wararku waxay intaasi ku darayaan in murtad xasan gurguurte oo dib ugu soo laabtay muqdisho uu qorsheynayo safar kale oo uu ku tago nairobi si uu markeeda ugala hadlo xiisadda kala dhexaysa maamulka axmed madoobe xasan gurguurte iyo axmed madoobe ayaa dhowaan lagu kulansiiyey magaalada kismaayo kadib dhexdhexaadin ay sameeyeen taliyayaasha sirdoonada etoobiya iyo kenya balse kulamadaasi ayaa fashil ku soo idlaaday waxayna labada dhinac hadda ku loolamayaan maamulka gobolka gedo waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa shil geystay khasaare nafeed oo ka dhacay dhulka soomaali galbeed shilkan ayaa waxa uu si gaar ah uga dhacay waddada u dhexaysa magaalooyinka qabri bayax iyo jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato etoobiya inta la xaqiijiyey waxaa shilkan gaari ku dhaawacmay saddex ruux kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan islamarkaana la dhigay xarumo caafimaad shilka ayaa yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen gaari bas ah iyo gaari kale oo marayay waddada taasi oo sababtay in ay dhaawacmaan saddex ruux xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigana cabdulqaadir caawa waa inaga intaa aad buu u mahadsan yahay kaasina waxau ahaa walaalkeen maahir
عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacaliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa musaabaqa cilmiyeed u qabtay ardayda machadka qurduba ee magaalada ceelbuur ee wilaayada galgaduud haddaba munaasabadaas waxaa warbixin kooban inooga soo diyaariyey walaalkan marwaan maxamed haye marwaan تنافسنا تسابقنا بتدريباتنا العليا وحققنا أمانينا بحفظ راسخ يتلى تلوناه حفظناه بأيام سردناه ووفقنا به الله وتلك عطية المولى diinta islaamku waxay ummadda ku boorisay in lagu tartamo khayrka iyadoo allah ku yidhi qur'aanka kariimka ah fastabiqu lkhayraata marka tartanku yahay mid la xidhiira cilmiga iyo diinta laguna doonayo in lagu kobciyo aqoonta waa habka keliya ee lagu abuuro firfircoonaan iyo dhiirigelin aqoon fara badanna ay ku kororsadaan dadweynuhu haddaba dhowaan magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa lagu qabtay tartan ama musaabaqo diini iyo maadi ah taasoo ay soo agaasimeen guddi ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaaba laguna martiqaaday ardayda machadka qurduba tartankan ayaa ahaa mid aad loo soo agaasimayo waxaana loogu talagalay in lagu ogaado heerka aqooneed ee ardayda iyo fahamka ay u leeyihiin diinta islaamka iyo culuumta kale ee muhiimka u ah bulshada waxa uu tartankaasi u dhexeeyey ardayda wiilasha iyo gabdhaha waxaana luu qabtay fagaaro ku yaalla bartamaha magaalada ceelbuura halkaasoo ay ka soo qayb galeen waalidiin macallimiin iyo dadweyne fara badan oo xiiseynayay tartanka iyo sida ardaydu u soo bandhigayaan aqoontooda بعزيمة وتفاؤل نحو العلا بعزيمة وتفاؤل intii uu tartanka socday su'aalo diini ah iyo kuwo maadi ah ayaa ardayda lagu weydiinayay waxaan la arkayay tartan adag oo aan farqi weyn ka muuqan labadii kooxood ee wiilasha iyo gabdhaha ardaydu waxay muujiyeen aqoon xasilooni iyo dadaal weyn iyagoo si degan uga jawaabayay su'aalihii loo soo bandhigay kuwaasoo gaaraya ilaa labaatan su'aalooda oo dhammaantoodba aysan jirin mid soo hareer martay ardayda oo u gudubtay guddiga tartanka wuxuuna tartanka u dhacay sida tan markanna su-aashu waxay ku socotaa majmuucada baniinka macadka waayahay su-aashiinnu waa isla faraa'id su-aashiinnu waxay idin leedahay dhagaha u fur maata shakhsun can zawjin wa ummin wa ukhtin shaqiiqatin wa jaddin famaa aslu lmas'alati wa hal fiiha cawlun wa bimaada tusamaa للدرر انضمام مركزنا الهمام في ذاك فليتنافس متنافس إن نافس جئنا نريد بسم الله magacaygu waa cabdimaalig majmuucadan ka socda waa beniinka su-aasha jawaabteedaan taas ku day waxaa waaye aslu masalaha waa lix cool waa ku jiraa coolee sagaal ku gaartaa waxaa lagu magacaaba agdariyo majmuucada baniinka su-aasha la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen inay sax tahay in kale guddiga ayaan ku celinayaa
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد su-aasha la weydiiyey qismulbaniin si saxa ayay uga jawaabeen waxayna leeyihiin laba derajo su-aasha xigta ayagu waxay ku socotaa qismiga banaadka waxayna ka imaanaysaa maadada fiqiga haati daliilan cala istixbaabi siwaaki cinda asalaa haati daliilan cala istixbaabi asiwaaki cinda asalaa ثبت إلهي ما مضى ويسرنه ما بقى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى بسم الله magacaygu waa maa'ida anoo ka socdo tartamayaasha banaadka su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة su-aasha la weydiiyey qismulbanaad waxay uga jawaabeen si sax ah waxayna leeyihiin laba derajo waan u hambalynaynaa qismiga banaadka mahadka su-aasha xigtaahi waxay ku socotaa qismiga baniinka su-aashiinu waxay idin leedahay baniin mataa usisa machadu qurduba mataa usisa machadu qurduba للدرر انضمام مركزنا الهمام في ذاك فليتنافس متنافس إن نافس جئنا نريد البقاء qismiga baniinka ayaan u tartamayaa su-aasha jawaabteedu waxaa waaye labaatan iyo afartii shawaal kun afar boqol soddon afarti qismulbaniin su-aasha la weydiiyey si saxa ayay ugu jawaabeen waxayna leeyihiin laba derajo
waan u hambalynaynaa baniinka waaya su-aasha xigto waxay ku socotaa qismiga banaadka maxadka waxayna si toos ah kaga imaanaysaa maadada xisaabta ama maadada riyaadiyaadka waayahay su-aashu waxa ay leedahay man اladii ibtakara الsifra wajacala lahu qiimaة cadadiya man اladii ibtakara الsifra wajacala lahu qiimaة cadadiya ثبت إلهي ما مضى ويسرنه ما بقى اجمعنا فيه تترى في الدنيا ثم الأخرى بسم الله مايا وصوح معدن مجموعة كسعودة مجموعة قبلها سؤال نلودي جوابته حول أساسين أبو عبد الله محمد بن موسى su-aasha qismulbanaat la weydiiyo waxay igu jawaabeen si sax ah waxayna leeyihiin laba darajo markay soo dhammaadeen su'aalihii musaabaqada waxaa lagu dhawaaqay natiijada taasoo muujisay in guushu ay raacday kooxda wiilasha kadib markii ay ka jawaabeen su'aal muhiim ah oo ka socotay dhanka faraa'idka oo ay gabdhuhu ka tageen qayb ka mid ah haddana sidaa ay tahay waxay gabdhuhu soo bandhigeen heer aqooneed oo aad u sarreeya taasoo ay mas-uuliyiintu ku ammaaneen dadaalkooda su-aalaha een, runtii ardayda een, qismulbanaat waa qismulbaniin labadaba way dadaaleen waana ku faraxsannahay sidai ay ma aragta wax usoo diyaariyeen iyo xifdigooda iyo dadaalkooda iyo juhdigooda iyo sida geesinimadooda ay wax usoo bandhigeen jawaabaha su-aalaha la weydiiyey ardaydu ma kala sarraysa wax macno leh hoos haddaan usii daadego markaan ku hormaro een, qismiga oo banaadka oo su-aalaha lagu bilaabay waxaa la weydiiyey toban su-aalood waxay keeneen sagaal iyo toban darajo hal su-aal ayaa haaf ka noqotay laakiin inta kale si sax ah ayay ugu jawaabeen qismulbaniin ayagana sidaasoo kale waxaa la weydiiyey toban su-aal waxayna keeneen labaatan iyo kow darajo halka darajona waxay ku qaadeen su-aashii gabdhaha haafka ka aheed ka faa'iidaysteen wax weynna uma dhexeeya waa un laba darajo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullah ujeeddadu ma aysan ahayn guul iyo guuldarro balse waxay ahayd tartan cilmiga lagu kobcinayo aqoonta ardaydana lagu baahinayo si dadweynuhu u arkaan cilmiga ay xambaarsan yihiin carruurtooda ardayda guulaysatay iyo kuwii kale ee tartamay ayaa markii uu tartanku soo dhammaaday la dhex qaadnay mikrofoonka iyagoo muujiyey dareenkooda farxadeed iyo siday u arkaan tartanka dhex maray
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa waaye cabdiraxmaan cabdulaahi musaabaqadu waxay u dhexaysay ardayda qurduba kuwaas oo loo kala qaybiyey laba guruub oo kale ah guruubka gabdhaha iyo guruubka wiilasha maadooyinka lagu tartamaya waxay ahaayeen maadooyinka ka baxo macadka qurduba kuwa oo u kala qaybsamo maadi iyo diini intaba waxaana ka mid ah maadooyinkaas maadada sarfiga faraa'idka iyo culuumka iyo maadada riyaadiyaadka iyo wix la mid ah ugu dambeyn guushu waxay raacday wiilasha oo dadaalkooda ka miro dhaliyey wayna ku mahadsan yihiin bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa muxsin fasalkaygana waa mustawa raabic ee macadka qurduba xaruntiisa dhexe caalbuur dareenkana lama soo koobi karin aad iyo aad baan ugu faraxsanay micnaha waxaan isku diyaarinay si fiican hadba tartan intiisa loogu dadaali lahay oo kale kama yaraysan ujeedada tartanka way fara badnaayeen waxaa ka mid ah in la ogaado mustawaha tacliimiga ee ardayda macadka qurduba xaruntiisa dhexe tartanka cabaar ayuu socday isjiijiid badan ka bacdi guushu waxay raacday wiilasha iyo dhankooda bismillaah magacay waa mustaqiim fasalka ahna waa fasalka mustawa saadis musaabaqadani waxay u dhacday musaabaqooyinkii horey aanu aga qaybgeli jirnay si ka duwan musaabaqooyinka hore waxaan ku geli jirnay maadooyin noola soo xulo kadib aan soo diyaarsano halka musaabaqadan aan ku galnay maadooyinka macad ka baxo dhammaan oo idil min tamhiid ilaa saadis dareenkiin wuxuu ahaa midaa la soo koobi karin aad yaad ay ugu faraxsaneen inaan ka qayb galno musaabaqa noocaasa taasay soo qabanqaabiyeen maktabu tarbiyati wa tacliim mas-uuliyiin ka socdo si loo ogaado heerka waxbarasho ay gaarsiisan tahay ardayda macadka qurdubo xaruntiisa dhexe degmada ceelboor ardayda qurdubo waxaa fariin ahaan ugu dirayaa inay waxbarashada ku dadaalaan dadaalkoodana ay sii laba jibaaraan fursadday maanta haystaan ay ka faa'iidaystaan تنافسنا تسابقنا بتدريباتنا العليا وحققنا أمانينا بحفظ راسخ يتلى tartankan oo socday in muddo ah ayaa noqday mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee dhowaan lagu qabtay magaalada ceelbuura waxaana lagu tilmaamay tusaale cad oo muujinaya sida ardayda qurdubo wax uga bartaan faraca machadka ee magaalada kaasoo bixiyay waxbarasho taya leh wuxuuna maktabka tarbiyada iyo tacliinta muujiyey inuu yahay dhiirigeliyaha ardayda iyo kobciyaha aqoonta dhallinta soomaaliyeed في حفظ وينشر خيره ظلا ليصف العقل في حفظ وينشر خيره ظلا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkeena faafreebka wararka ayaad dhegaysanaysaan jufada magan ee ka tirsan beelweynta gaaljecel ayaa nabadoon waxa ay ku caleema saaratay deegaan hoos yimaada degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe xafladdaas oo ahayd mid aad u ballaaran waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada culimaa udiin waxgarad iyo sidoo kale qaybaha bulshada iyadoona sidoo kale nabadoonno iyo waxgarad ka tirsan jufada magan ee beelweynta gaaljecelna ay munaasabadda kelmado ka jeediyeen ugu horreyn waxaan soo dhoweynayaa sheekh maxamed balli oo ka mid a culimmada wilaayaadka dalka soomaaliya alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsali allaahuma wslama calaa nabiyina muxamadi wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin faqad qaala allahu subxaanahu watacaala fii muxkami tanziilih waasdaqu lqaa'iliin yowma taati kullu nafsin tujaadilu can nafsiha wa tuwafaa kullu nafsi maa camilat wahum laa yudlamuun allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh kulankan isugu kaya keenay oo ay beeshu ku dooranayaan isim ka mid ah oo ku hoggaamiya shareecada islaamka khaas ahaan beelweynta gaaljani marka laga soo tago magan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa muraadka aad u dhisaysaan iyo ujeeddada iyo hadafka aad ka leedihiin ilaahay subxaanahu wa tacaalaa kuwa mid laga helo idinkana laydinka helo shareecadana ku hoggaamiya allaha ka yeelo ninka la dooranayo xaqu kugu leeyahay samc iyo taacada jihaadka socda maanta waxaa la doonayaa ruuxu intaanaan isla doodin maanta inaan ka taxadarno midda labaad walaalayaal isim baa la dooranayaa waa laydinkaga horreeyey intaasoo qabiilo waa laydinkaga dambaynayaa macnaha nebi maxamed xilligiisay dhacday ka hor bay dhacday reer bani israa'iil ayaa ballan lala galay walaqad akhada allaahu miihaaqa bani israa'iila wa bacadnaa minhum isnay cashara naqiiban wa qaala allaahu innii macakum reer bani israa'iil laba-iyo toban lafood laba-iyo toban jifiyood ayaa ilaahay subxa ballan ku qabtay inay ballantaa oofiyaan oo ay ka soo baxaan ilaahay baa ballan u qaaday innii macakum binnasri wata'yiid anaa idinla jira garabkiinaan ahay goorma lain aqamtum asalaa nabadoonnow haddaad salaadda toosisaan oo qabiilada khayr ku hagtaan oo aad alla uga cabsataan oo wax kastoo jaahiliyaah oo la samayn jiray aad aadduugtaan wa aataytum azakaa oo aad sakada bixisaan wa aamantum birusuli rususha ilaahay aad rumaysaan wa casartumuuhum ilaahay rususha ilaa diinka ilaa inaad gargaartaan oo rususha u hiilisaan wa aqradtum allaha qardan xasanan ilaahay aad amaahaysaan maxaad leedihiin intaa hadday nabadoonnadu sameeyaan ilaahay muxuu yidhi low kafiranna dembigoodaa la dhaafayaa nabadoonnada ay beesha isku khataataysan yihiin ayagaa khataataa asaga laftigiisu hadduusan qiimo lahaynna allah ka qabanaya waxaa la rabaa marka beeshu inay noqoto beesha ninkay dooratay inay waxaas oo kharash ah iyo isku imaatin iyo wakhti inay tidhaahdo waa ku liibaanay ilaahay subxaana waa nagu barwaaqeeyey annagu waa ku barwaaqownay ninka aad doorateen oo aad meesha keenteen intay isdhex marteen oo geesaha dhugateen ayaa tidhaahdeen kanaa noogu ahmi ah kanaa noogu qiimi badan kanaa khayrka lagu hari kara kanaa warkiisu cad yahay asagu ilaahay inuu ka cabsado idinkuna ay ilaahay uga cabsataan inaad talada wax ka siisaan inaa isaga ilaa maantanu arrinta dantu ka shaqaynaya asaguna yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaanaan qaaday maaha koofiyad maaha cimaamad maha baashu waa ammaano innaa caradna alamaana koofiday cimaamada laftigeedaa ku gubanaysaa haddaadan alle darti aysan ka ahayn beesha waxaan leenahay ree magan ilaah ha idin barakeeyo ninkaa keenteen samcan wa taacan dhahaya diinta nagu hogaami dhahaya asagoo allaha ka cabsado ilaahaysu jihaad baan ku jirnaa maanta war looma baahna waxay maraysaa nin kastooba dhankaagii ka qabo yaanay dheeliyin saasaan maraynaa rag iyo dumar haweenku caagayna tolaan raggu inay jihaadaan raggu inay baxbartaan qiyaadada inay hagto sidaasaa noo ballana intaan gumaysiga iska qaadayno oan gumaysiga bannaanka iska marinayno iyo ka gadaalba hada wabilahi towfiiq wasal allah wasalam calaa nabiyina muxamedin sidoo kale qaar ka mid a salaadiinta wilaayada oo iyaguna munaasabadda kelmad ka jeediyey ola ilaahi subxana watacala umahayna mahad aan soo koobi karin oon bilow dhammaad madna ahayn walaalayaal ma waxaan u mahadcelinaa beelweynta gaal jecel oo runtii maanta iyo gaar ahaan beesha reer awmagan oo runtii maanta gogoshaan dhigtay oo quruxda badan iyo xafaddan qaymaha badan oona doortay naqiib ku hogaamiya kitaabka alle subxaanahu wa tacaala naqiibkaasoo ah gaabane macalow axmed waxaan leenahay naqiibka waxaan leenahay waa soo dhowow ku soo dhowow nuqabada gobolka jubbada dhexe insha allah waan ku soo dhoweynaynaa beeshana waxaan leenahay naqiibka aad keenteen waan qaadana insha allah waan la shaqaynaa ilahi idinka insha allahu raxmaan beesha waxaan leenahay naqiibkii aad keenteen oo aha ii sheeg gaabano waxaan leenahay inaad garab istaagtaan soomaliya waxay tiraa gamuun baalla ama buubo inaad garbihiisana qataan oo runtii ii sheegay aad isheeg wixii talaa iyo wixii tusaalaad siisaan ood garbihiisana qaataan oodan maanta yeelin macnaha inaad goobta keentaan u tagnaan waxaan ka codsayna insha allah beeshii reer awmagan shanta awmagan maadaama ninkii idinka soo doorateen oo hawlihii uu lahay iyo dantii ula aad ka soo afqabateen ood maanta goobta keenta waxaan inaad la shaqaysaan insha allah ood garbihiisana qataan cadaada waa in laga hela insha allah haddii intaa laga helo waxaan qaa ilahi subxaan ku kaalmeyna insha allah hawsha fashid beeshina waxaan leenahay odiga hala garab istaago insha allah oo hala garab istaago oo dhinac walba halaga istaago insha abdullahi ilaa waqti waa sigaamin karta lukalaa waqadama wasalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullaahi khiyaarey bacda salaam ilaah ayaa mahad dhammaanteed iska leh uma ikhyaarta sharafta leh oo gogoshaan dhigatay aan mahad celinaynaa noogu yeertay xafladan ka dambaysa waxaan u celinaya walaayada islaamka oo kasoo qayb gasho gogoshaa qayb badan kulen wax ka daadihinaysay intaas kabacdi waxaan rabnaa inaan nabadoonka maanta la keenay oo gaabana la yidhaahdo nabadoon shareecada islaamka inaad difaacdaa lagu keenay kitaabka qoraga waxaad u qaadanaysaa shareecada islaamka inaad garab siido waxaa lagu doortay inaad ninka ree ow magan oo jufada hoose kula ah iyo ninka kale islaamka shareecada islaamka aad wax uga qaybiso inaadan garab ku noqon inaadan ninka la yidhaahdo muxuu ahaayeshe qabiilka waxaad horjooga ugu tahay wixii xaq loogu leeyahay iyo waxay xaq u leeyihin inaad u raadaysaa waa shay macruufa laakiin aad u iilato ma ahan qabiilka soo doortay waxaan ka rabnaa niman yahow haddaad ninka inta keentiin dibi oomano ceel yimid aad ka dhigtiin ceeb waay in la garab siiyo talada la siiyo la kaalmeeyo la tabantaabo aa laydinka rabaa maanta soomaalidu waa taqaanii naqiib aan qofna casho sii karin oo maanta aan labadii qofood u timaada aan maamuli karin ah ku badan ha noqonnina sidaas ninka waa ogtihiin marti badanuu leeyahay waa nin geed weyn oo lasoo hergelayo waay in la kaalmeeyaa laydinka rabaa waxaa intaas dheer naqiibow soomaalidu waxay tidhahdaa ninka la yidhahdo muxuu ahaayesheen xil haddaad qaaddo lagu jeclaan maayo ayaan lagu wada nicin lagu wada jeclaan maayo ayaan lagu wada nicin ninka xun oo hoggaaminta kaa raba ninka kale oo fiican yow ku nicin wuxuu kugu nici karaa ninka fiican taladiisa ku filani wuxuu kugu nici karaa inaad adugu qalloocanta ilaahay ha ku hagaajiyo kitaabka alla mid nikriya koryaal allaha kaa dhigo waxaan u mahad celinaynaa beesha aan martida u nahay oo muxuu ahay maanta nabadoon dooranayso beesha reer omagan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waa dadaasheen si fiican had u dadaasheen xaflad fiican hagaajiseen laakiin waxaa dhiman nabadoonka markii la keeno numbarka la keeno kadib muxuu ahay dee asaa oday ah waa laga dhaqaaqaa muxuu ahay sida soomaalida qaar aysa dhicin nabadoonka waxaan macnaa waxaa la rabaa reer omagan ninkaas inaad muxuu ahay garbaha qabataan la shaqaysaan muxuu ahay dhinaceeshii socotaan wixii qaldan wixii qaldana ka qabataan wixii fiicanna ugu kaalmaysaan intaasaa laydinka rabaa nabadoonkan waxaan leeyahay nabadoon muxuu ahay meeshaan maanta lagu keenay muxuu ahay rag badan ayaa hortaada kaaga soo horreeyey qofba muxuu ahay waxaan leenahay insha allahu tacaala qofku macnaha asagaa wanaagga la yimaadaa wanaagga muxuu ahay nabadoonka waxaan leenahay dadaalka inaad muujisid muxuu ahay wixii qaldanna aad qabatid wixii saxanna aad macnaha muxuu ahay bulshada ugu kaalmaysid sidoo kale nabadoonnada iyo waxgaradka jufada magan ee beelweynta gaaljecel ayaa iyaguna munaasabadda ka hadlay يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
waxaa mahaddan iskale ilaahaygii intan iskuukaan keenay dhulkan qoraxda badan leh waxaa mahaddan labaad iskale walaayadana soo ajiibtay oo intan iskuukaan keentay xalfaddan nala daadahaynaysay waxaa mahadda iskale tii islaam ahoona soo ajiibtay oo inta iskuugu imaaday noqobadii inta ayadana soo ajiibtay oo inta iskuugu imaadee mahaddan iskale intii islaamka inta iskuugu imaaday oo saakana soo ajiibtaya mahaddan iskale nimcatul islaam wal iimaan ilaahay nagu nooleeyaan ku mahadinaa nimcaddaanna sii nabaddaanna sii nimeeku soo dhowaada ninka meeshaan lagu dooranaayo beesha magan ay dooranaysa gaabana maclow inas kitaabka cidda ku hogaamiya ninkaas asagana inas kitaabka cidda ku hogaamiya diinta as u nusreeya jihaadka asgala xoolaha cidda ka keeno saasaan ugu tiri galnay sidaasaana ku doorannay assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu mahad dhammaan alla ayay u sugnaatay marka koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba mahadda alle kadib waxay mahad u sugan tahay walaayadeenna gobolka jubbada dhexe xafladdan nala daadihiyey qiimaha badan leh mahadi ha u sugnaato intaas kadib waxaa haddana mahadsan noqobadii islaamka culimadiinkii nagala soo qayb galay xafladdaani qiimaha badan ee lagu dooranaya nabadoon ka mid ah nabadoonnada beesha gaaljecel khaasatan ay dooranayso jifada magan maxamuud intaas kadib nabadoonka waan soo dhowaynaynaa insha allahu tacaala haddii aan nahay noqobadii gaaljecel ee isaga ka horreeyey waan soo dhowaynaynaa waan la shaqayn doonaa insha allahu tacala haddii ilahay raalli ka noqdo intaas kadib nabadoonka waxaan u leeyahay nabadoon soo dhowow beesha waa ay ku keentay waxaa lagaa doonaya insha allahu tacaala haddii ilaahay raalli ka noqdo beeshii ku keentay ee walaalaha aan nahay ee magan maxamuud iyo dhammaan beesha gaaljecelba inaad maaragtay ku hogaamisa kitaabka allah iyo sunnada nabiga ayaa lagaa doonaya insha allahu tacaala wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mahadda koobaad waxaa iskale ilaahay subxaana wa tacaala nimcadan iyo burwaaqadan amnigaan na siiyey farxaddaan maanta aan iskugu imaanay mahaddaas ilaahay subxaana wa tacaala ayaa u sugnaatay tan labaad mahad waxaa iska leh walaayada islaamka na soo ajiibtay waxaa maanta halkan lagu caleemisaarayaa nabadoonka beesha magan nabadoon gaabana macalow axmed insha allah waxaan leeyahay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala garab istaago ummadda muslimiinta ah khaasatan beesha aska dhashay ee gaaljecel ilaahay shareecadiisa ku hogaamiyo na anfaco allah ka dhigo meesha waxaa lagu caleemo saartay nabadoon gaabana macalow axmed oo is caleema saarteen beesha magan maxamuud oo wax badan wax badan wax badan nabadoon la-aan ahayd xaggeeda aniga nabadoon beelgaa jecelaan ahay ilaaha ku maacsan maanta in nabadoon loo helay nin loo raaca la helaya wixii loo baahan yahay laga soo qaadaya wixii ka maqan u raadinaya wixii ku maqanna ka keenaya kii beesha nabad iyo khayr ku hogaamiya allah ka dhiga kii ummadda soomaaliyeed dhammaan nabadoon u noqda allah ka dhiga kii gaaljecbis aan ku koobneenoo ummadda walaayada hoosteeda ku nool oo dhan nabadoon u noqda allah ka dhiga kii ilaahay iimaanka ku suga allah ka dhiga annagana kuwii la kaalmeeyo oo garab qabta oo kuwii ka horreeyaan nahay wixii ku qaldan ka qabanaa hanaga qaata wixii ku saxayna saan qabash u baahneen
annagana waxaan leenahay nabadoon gaabana macalow axmed nabadoonkii jir allah ka dhigo kii haqa ummadda iyo ehelka ku hogaamiya allah ka dhigo annagana waa garab taaganahay insha allahu wax kasta oo alxamdulilaahi garab taagnaashay waa garab taaganahay nabadoonkaasna insha allah waxaan ku ognahay kii diinta islaamka alxamdulillah macnaha wax ku hogaamiyo intaasaan ku ognahay annagana waa garab taaganahay السلام عليكم ورحمة الله وفي قول الله تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله xafladan qayimka oo qaymaha badan ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala isugu kaan keenay amnigan iyo istiqraarkan aan ku sugannahay allihiina siibaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu mahad celinayaa bacda nicmillaahi tacaalaa waxaan u mahad celinayaa marti sharafka ee heer maamul iyo heer nuqabadii islaamka iyo beeshii intaba isugu jirtaan u mahad celinayaa waxaan leeyahay naqiibka gabana macalow axmed cabdulle soo dhowow mas-uuliyaddan adagoo ilaahay subxaanah wa tacaala uu inshaaray oo ka hadlay ku soo dhowow gaabana waxaan ogahay qadiyaddan midaad adigu dalbatay ama aad weydiisatay inayna ahayn inayd mid lagugu khasbi inay tahay oo lagu dalbaday rabbi subxaanahu wa tacaala waxaan rajaynaynaa in uu kuga caawiyo arrintaa iyada ah waxaad kaalmaysanaysana inay noqoto taqwada ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leey innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin haddii baqdinta ilaahay la hela asaako ilaahay subxaanahu wa tacaala asaa ku baryo naqiibow soo dhowow waxaan kaa dalbanaynaa beesha iyo maaragtay shabaabka beesha mid maaragtay mucaskaraadkii iyo macaahidda sharciga ku hogaamiya inaad noqoto in deegaankii dadkii muslimiinta oo nala deganaana diris waraag inay kaa helaan ood halkaa noo horseedid ayaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa hadda labaad waxaa iskale walaayadeena walaayadeena hadday degmad tahay hadday gobob tahay ba tug gobol iyo tug degmabo ee arrintaa nagala soo qeyb gashay ma hadda ilaahay baa iskale waxaa kaloo ku mahadsanaa quwadaha soomaaliyeed oo dariska aan walaalaha ah oo anigaana ka soo qayb galay ee noo soo nala soo xurmeeyey oo meesha soo ajiibay iyo wicitaankeeda ayadana waa ku mahadsan waa ku mahadsan yihiin waxaa kaloo ku mahadsan beesha walaalaha aan nahay horta ninkan waa bee waa beeshan waa beesha gaal ninkan wadoonkan waa beel gaal waa nabadoon gaal jecel waa nabadoon gaal jecel laakiin waxaa keentay beesha reer magan shanta magan maxamuudaa keentay beelaha soomaaliyeed deegaankan jubbada dhex degan meesha ugu baaxadan ugu tagay badana waaye naqaybka waxaan ka codsanaynaa waxaan ka rabaa nabadoon cadaalad ah beesha u dhexeeyo beesha dooratay ugu cadaalad falo ree hebel iyo jif hebel mid aan dhihin labadana walaalka walaalaha isu ay wax dhexmaraan cadaalad falo kan kaloo muslimiinta oo dariska nala ah iyo kan beesha u dhashay cadaalad falo ilahay cadaaladda u ammaanay ilahay baa ninkaas garabsiinaya inuu kaalmaysto cibaadada kaalmaysto ugu dambayntiina nabadoon gaabane macalow axmed oo ah nabadoonka ay jufada magan caleema saaratay ayaa sidoo kale isla munaasabadda lagula wareejiyey hub beesha shanta magan naftooda iskama keenin naqiibkae cadda ugu curud ka aheedaa naqiibka laga keen soo saama curudkana maqaamka aabbahee soomaalida dhigtaa bal sharcigaa dhiga curudka maqaamka aabbaha markaa dhaqanka marka u imaano haddee shantii magan ee soo duubteen naqiib jufada ugu curudsaneed ee maaragta reer gaafowni ee ka soo duubeen ee la maaragtaa maanta la soo joojiyey hadhow wixii wixii galaalka imaan doono ma og tahay soomaalida waxay tidhaahdaa amba afeefo hore lahaw ama maxay dhihi jireen ama adkeysi daba lahaw haddii beesha inay isa soo baarto curudkeeda ee nin odayahee maaragtaa ee ugu dooroonayo ay soo joojiso wax loo kala tago walaalayaalow meesha ma yaallaan waxaa rabaa inaa idhaahdo guud ahaan beesha gaal jecel nuqabada si guud ha ma aragtaa gacan ha siiyaan oo samci iyo daaca ha siiyaan oo ismaqal ha siiyaan oo wanaag iyo maaragtaa ee wixii nuqabada ka yimaada hataa haddee xun yihiin wixii xun hataa ha loogu fasiro wax fiican ha loogu bedelo waa da'bulmuslimiin mogtahay walaalka maalinoo gefi karaa ama ninka odayga amba ninka amiirka ee maalinoo gefi karaa haddoo gefo haddii gefkaa weligii laba taagnaada ka warrama haddoo gefana hala toosiyo markuu toosan yahayna samcan wadaacan aan maaragtaa aan gadaashiisa aan ku ku feelsanaano intaa ina idhaahdo waa raba muxuu naga ballan qaada mataqaana naqiibka kitaabka ilaahay inuu nagu hogaamaha iyo sunnada nabiga soo maha naqiib gaabanow kitaabkaa nagu hogaami laheed horta waa kana yidhi waa kana kitaabkaa nagu hogaami laheed allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar kitaabka qur'aanka markaa ku wareejinay raayada nabi moxamed alla haya sala allahu alayhi wasalam raayadan aa u jeedaan walaalayaalow raayadan raayadan aa arkaysaan waa raayada nabi moxamed sala allahu alayhi wasalama raayadan oo tawxiidka ku qoran yahay ma ahan waxaa xarakada shabaab iska keensadeen maahan waxay iska nin ka horreeyen wuxuu iska keensada maahan raayadan waa raayada nabi moxamed caqdi sala allahu alayhi wasalam saanayna u qorneed intaan ka soo guurino salafkeenna waxaa ku wareejinaya naqiibka waa kitaabka iyo raayadiisa kalama haraane naqiib iga guddoon raayada iga guddoon baarak allah fi allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar haddii loo dhiibay raayada oo kitaabkana ka horreeyey waxaa la rabaa kitaabka wuxuu ugu difaaci lahaa waa kaa ak waa arkaysaan soo ma ciyaar ciyaar maaha kitaabkaa ninka loo dhiibo cadowgiisa bannaankoo yaallaa cadow inuu iska difaaco soo lama rabo kitaabka soo difaac ma rabo yaa kitaabu yahdi waseefayon seefti waay waa kaa bimathaabata seefe maanta maxaa taagan kitaabkiyaa taagan naqib iga guddoon seefti aa ku difaaci laheyd allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan rabaa inaa u raaciyo waa kaa booshkiisi iyo qasnadihiisi booshkiisi iyo qasnadihiisina waa kaa waxba ma harin soo arki maysaan waxba ma harin soo arki maysaan naqiibka waa kaa asigana waa ku wareejiyey allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
kadibna waxaa xigay mashxarad iyo shirib
ugu baahi beela baadikow baabaa laga galaa hadal bilaagiisa bacdigeed wixiid baratay baa lagu ballaartaaya beenebeeney mar baan soo maroon sheeka bara joogay hadda waa ka birmoosay oo liibanadi maayo maansada baqaradeedii anigaa iskala iibi rabbinaaska bakhaarkeeda anigaa eh oo haysta buugeeda barbaratoyninkii ii qabow birshabeel baad ku dhacdoo mana baxsa doontid berigii buuxbuuxa birtii lii tumay baan ogaa beriga haystaaya beynaad afkayga ka daranaa ka beerlaabe aan bilaawni bismillaahi aan bilaawni ha lagu ugu baahi beelaa bismillaahi aan bilaawni bismillaahi aan bilaawni
nabidoonow baka baalmadax marka haddaad aheed buurtigow gaarin maalinkii baalmadax mar haddaad aheed buurtigow gaarin bakabreed markaa dinad ka baxda ood barbaaroobi ama kiid barbaarowdi ood baalqudoo soobti aqligaada makiis buuxsimood beri muku amaadi iyo birigaan haddi joognaan xilka kuugu biyaani inad beesha dhaqaysay birigiina ekaati ha laguugu baahi beela baraa loo diyaa bilkoobe ha laguugu baahi beela baraa loo diyaa bilkoobe ha laguugu baahi beela baraa loo diyaa bilkoobe ha laguugu baahi beela baraa sagaale bood makaaye ha laguuga baahi beela bil sagaale bood makaaye laguugu baahi beela dhana waaya qur'aanka dhowra waa rabbigayga maansada dhurkaygaan ku helay dhaxal adeer maahin sadii dharax qur'aan dhibac malahan oo liisu dhigi maaya waa wax liisu soo dhegadhegeeya oo meel la dhiganaaya dhalinyaro markay dheel gashaa igu dhabowdaaha inta kale dhaliil baan ku ahay kuma dhowaanaaye dhugninkii lagu dhammeeyi iidhaadhaan iisku dhihid maahin afartan dhinac waxaan loo fadhii dhegansigeen waaya meel xun haddaan dhihi dhahay dhaawacay waayo culummada waxay dhaafti oon soo dhahaa ma lahan dhaamuleheen gobolkaas ku dhigiba ee walba dhaafi kari doonin aad noogu dhaaranay nabadoono waxaad noogu dhaaraneeya muslimiin in aad dhibaynen waxaad noogu dhaaraneeya waxaad noogu dhaaraneeya in waxaad noogu dhaaraneeya
dhalasho kuu sheegta waa laga dhaqaaqa ninkii kuu dhirfoohaaye lamadaada dhuuxley haddii inad ku dhaantayse waa kugu dhacayaan inaayiisu kaa dhaamo aa dhalaali mariidoobanaa dhalaali hadday gaaladaan dhumeyda mariidoobanaa
maaliweyn ragaa muqdisho u ragaa inin galoy maalin iidooy tahay godkii jiluc u ragaa ina maaliweyn geli nimanaa isniidaamiyaa gaana meydaadi xuurun caynta mawlaha jinnay ay dhamushaacaan miisaanka aaqara alloo uuma tibi maanta gaalku maamaaqi mahaaya muslimiinta meelay joogto gaalku maamaahi mahaaya muslimiinta meelay joogto gaalku maamaahi mahaaya
guntii iyo gunaanidkii barnaamijkeena faafareebka wararka ayaa dhegeystayaal isla soo gaarnay intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa tan iyo kulantideena dambe barnaamijkan oo kale intaanu ku kulmi doonno sidaasi waa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wallaahu naasirunaa nicma almawlaa wa nicma annasiir
في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين